Also heard French Montana and Sway Lee Unforgettable. My name is Nikki Strong. You can reach me on Facebook, Twitter, and Instagram at I am Nikki Strong, I A M N I K K I S T R O N G. And this is VOA One, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo boggeena internetka ee v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo sabti ah siddeed iyo tobanka bisha juulaay ee sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doono saamaynta uu coronavirus ku yeeshay dhallinyarada ganacsatada ah ee soomaalida haddaanu ganacsatada yaryarnahay dhibaatooyinka ugu waaweyn naga soo gaahay waxaa weeye meelihii aan wax ka soo qaadan jirin ee holselarka ahaa ee ugu waaweynaa waxay yidhaahdeen waa in lacagta oo kale markaad wax iibsanaysa waa inaad wixii aad qaadanaysa aad iibsataa is-aaminadarra ayaa dhacday anigu qayb caafimaadka baan ka shaqeeya barayfada way soo gaadhay markaa saamayntu kaalimihii suugaanta ayaanan barnaamijka ka marnayn ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
hogaamiyaasha midowda reer yurub ayaa habeenkii jimcaha ku guuldaraystay inay horumar ka sameeyaan wadaxaajood ku saabsanaa qorshe xirmo dhaqaale oo lagu taageerayo kabista dhaqaalaha uu sida xun u saameeyey cudurka coronavirus iyagoo ku ballamay in maanta oo sabti ah ay dib u sii anba qaadaan wadaxaajoodka shirkan oo ah kii u horreeyey ee foolkafool ah oo ay yeeshaan muddo shan bilood ah hogaamiyaasha midowda reer yurub ayaa qaar ka mid a madaxdu waxa ay sheegeen in heshiis la gaaro oo muhiim u yahay badbaadinta dhaqaalaha sii leecaya ee reer yurub islamarkaana uu sare u qaadayo kalsoonida midowda reer yurub oo sannado badan ayay ka taagneed qalalaas oo isxigxigay lacagta la soo jeediyey in lagu falanqeeyo shirkan ayaa waxaa ka mid ah miisaaniyadda euda ee labada kun iyo koob iyo labaatanka ilaa labada kun iyo toddobiyo labaatanka oo ka badan hal trilyan oo yuuro iyo weliba sanduuqa soo kabashada oo qiimihiisu yahay toddoba boqol iyo konton bilyan oo yuuro oo inteeda badan la siin doono waddamada ku yaala xeebaha badda mediteraneanka ee uu sida ba-an u saameeyey cudurka coronavirus iyadoo dowladda ethoobiya ay ku eedeynayso ururka oromo liberation army inay ka dambeeyeen dilkii bishii hore lagu dilay fannaan caan ahaa kaasi oo dilkiisu u horseeday maalmo rabshado ah ayaa taliyaha ururka o l a waxa uu iska fogeeyey in ururkiisu uu mas-uulka ahaa falkaasi waxaana uu sheegay in maamulka ethoobiya ay leeyihiin mas-uuliyadda dilkaasi halgankayagu waa in aan abuurno waddan ay dadku si xor ah u hadli karaan uma dilno dadka maxaa yeelay waxay ku hadleen waxa maskaxdooda ku jira ayuu yidhi kumsa diriba oo ku caan ah jaal maro oo qadka telefoonka kula hadlay laanta geeska afrika ee v o a hagaalu handesa ayaa xaafad ka tirsan magaalada adis ababa lagu toogtay sagaaliyo labaatankii bishii hore ee juun fanaankan oo soddon iyo afar jir ahaa ayaa heesihiisu waxa ay door muhiim ah ka qaateen bannaanbaxyadii looga soo horjeeday dowladda ee keenay in ra-iisul wasaare abi axmed uu talada dalka ethoobiya la wareego bishii abril ee sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii waxa uu ka soo jeeday qowmiyadda oromada oo ah tan ugu ballaaran ee ethoobiya taasi oo u hardamaysa is-xukun u gaar ah gobolkooda ballaaran ee oromiya iyo weliba in luqadda afaan oromo ay ka dhigtaan luqadooda rasmiga ah hadalkan ka soo yaray o l a ayaa imanaya xilli toddobaadkii hore uu xeer ilaalyaha guud ee ethoobiya adanej abebe oo ku eedeeyey dilkii hagaalo inay ka dambaysay kooxda o l a oo ah garab hubaysan oo ka baxay ururkii oromo liberation front sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta aan dib idinkugu celiyo nuur xasan nuur bukhaari
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka caalamka inoo akhriyey halka aad nagala socotaanna waa v o a washington haatan kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa laascaanood noogu soo diyaariyey cabdikariim
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii madasha oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadka waxaanu ku soo qaadan doonaa sida uu dhallinyarada shaqayse u saameeyey cudurka covid sagaal iyo toban gobolka sool weli wax geysa lagama helin balse waxaa jira amare ay soo saareen gudiyada ka hortaga cudurkaasi waxaana barnaamijkeena madasha marti noogo axmed cabdilaahi cali oo ka mida barayaasha gobolka sool macalin wax ka dhiga dugsiga sare ee muuse yuusuf iyo aadan cabdilaahi xaaji maxamed oo isna ka mida bahda caafimaadka sidoo kale waxaa marti noogu cabdisamed axmed hiirad oo isna ka mida dhallinyarada ganacsatada ugu horeyn axmed cabdilaahi cali kusoo dhawow barnaamijka madasha ee v o a waa ku dhowahay aada noogu soo dhaweynaya barnaamijkan cabdikariin ololiya bahda v o a uga mahad celinayaa runtii xanuunkani waxawey waa xanuun aafah oo ummaddo dhan aada u saameeyay dunida oo dhan dhibaato weyna gaarsiiyey shaqo la-aan bahsanna sababay dhaqaalahana hoosu riday ka macalin ahaan annaga macalimiinta markii ugu horeysayba waxaa waxbarashadu ka mid ahayd meelihii ugu horreeyey ee la fasaxay waxbarashaduna waxay ka mid tahay inta badan meelaha ugu badan ee bulshadu ay aadka ugu tiirsan tahay xagga shaqooyinka oo magaranaysaa maadaama aan dowladii badan oo gacanta ku haysaa jirin dadku ku tiirsan yahay ay ka mid tahay markii ay istaagtay waxbarashadii ee la fasaxay macalimiintii iyo shaqaalihii kale ka shaqaynayay intuba waxaa soo food saartay shaqa la-aan baahsan weliba muddo dheer ah oo ilaa lix bilood qaadanaysa bishii saddexaad baa la fasaxay waxaa la gaadhaya ilaa iyo agost bay xidhnaan doonaan haddii ilah yidhaahdo way kala liitaan oo gaar ahaan kuwa waxbarashada hoose sida daarul qur-aanka oo kale dugsiyada hoose dhexe ilaa iyo kuwa sare iyo xitaa jaamacadahaba ha kala saameyn badnaadaan laakiin waxa weye mid walba way saamaysay gaar ahaan kuwa brayfatka ah oo kale si xoogan ayay u saamaysay oo sababtoo ah waxa weye isha keliya ay ku tiirsanaayeen waxay ahayd ardayda ardaydii markii la fasaxay marka macalimiintii iyo guryahooda ay deganaayeen oo kale ahaa iyo iskuullada laftigooda xitaa kale ahaa taasi waxay keeni kartaa markaa in badan markay fasax ahaadaan in markaa xitaa iskuullada qaarkood hadhow inay dib u furmaan ayba aysan suuragal ahayn ayay keeni kartaa marka waxa weeyaan dhib aad iyo aad u badan bay kasoo food saari karta xaggaas oo xagga shaqa la-aana macalimiintii qaarkood inaysan hadhow iskuulladii kuwa noqon ay meelaha kale isaga shaqo tagaan laftigeedu way keeni kartaa markaa saameyn aad iyo aada u ballaadhan ayay ku keentay cabdisamed axmed hiirad waxaad ka mid tahay dhallinyarada iyagu ganacsiyada ku jira bal ka waran dhallinyarada qaabka uu saameeyey cudurka covid sagaal iyo toban kuwa suuqyada ka shaqaysa ka shaqaysta iyo qeybaha kala duwan ay ka kooban yihiin bismillaahi raxmaan raxiim waan salaamayaa bahda v o a anigu waxaan ka mid ahay ganacsatada yaryar ee magaalada laascaanood ganacsiga aad buu u saameeyey cudurkani waayo adduunkii baa kala xidhmay haddaanu ganacsatada yaryar nahay dhibaatooyinka ugu waaweyn naga soo gaahay waxaa weeye meelihii aan wax ka soo qaadan jirnay holseelarka ahaa ee ugu waaweynaa waxay markaa arrinka xanuunkani uu yimid waxay yidhaahdeen waa in lacagta oo kale markaad wax iibsanaysa waa inaad wixii aad qaadanaysa aad iibsataa waayo is-aaminaan darra ayaa dhacday oo waxaa laga baqayaa qofkii dee inuu waxbaba waayo oo ganacsigii dayntii uu soo bixin waayo waxaa kale oo dhibaatada kale ee ka jirta ee cudurkanu saameeya waxaa ka mid ah dadkii biilalka qaadan jiray oo kale oo waddamadaas oo aadka u saameeyey deganaa dee biilalkii adigu dadkii waxaraysannahay bay leeyihiin oo biilalkii soo soo dhici maayaan ama waa raagayaan dhibaatooyinkaas ayuu ayuu cudurkanu keenay marka ganacsiga saameyn weyn ayuu ku yeeshay weliba ganacsatada yaryar saameyn weyn ayuu ku yeeshay waxaa kale oo uu cudurkan keenay meelihii wax laga qaadan jiray bangiyadii lacagta laga amaahan jiray oo kale oo ganacsiga yaryar hadiyo jeer kaabi jiray iyaguna waa joojiyeen markii cudurkanu bilowday ayaa lacagtii amaahda ahayd ee bangiyada laga qaadan jiray oo aad iska bixinaysid markaad meheradii marka lagu camiro oo kale aad iska bixinaysid bishiiba installment aad iska bixinaysid bishiiba xoogaa waa la joojiyey taana waa la joojiyey marka ganacsiga yaryar dhibaatooyinkaas ayuu ayuu ku yeeshay sidoo kale aadan cabdulaahi xaaji axmed waxaad ka mid tahay bahda caafimaadka gobolka sool bal ka waran cudurkaasi covid sagaal iyo toban wacyigelinada lasoo saaray iyo talooyinka lasoo jeediyey iyo qaabkaad sodhan karto bulshadu way kaga badbaadi karaysaa saameynta iyo dhaqdhaqaaqa axyiraada la sameeyey iyo siduu dhallinyarada hadda aynu ka hadlayno oo u saameeyey oo kale bal nooga waran aad baan u salaamaya bahda v o eda waxaan u mahad celinayaa cabdikariin olol iyo asxaabta kale ee ka qayb qaadanaysaba haddaan usoo gudbo dhibaatooyinka uu leeyahay xanuunkan covid sagaaliyo toban waa mid inta badan bulshadu ay aada u og tahay dhibaatooyinka uu leeyahay gaar ahaan markaanu ka hadalno gobolka sool dhibaatooyinka iminka la odhan karo uu soo gaadhay waa xagga dhaqaalaha oo ay asxaabtii iga horreysay sheegeen cabdisamiidoo kale uu sheegay marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo jeedinaya waxaa weeye in laga qayb qaato wacyigelinta oo ay dadku aad moodid inaysan inta badan u bislayn inay ka qayb qaataan wacyigelinta ama waxyaabaha talooyinka la soo jeedinayo aysan raacaynin taas waa taa qodobkan dhaqaalaha saameyn weyn buu ku yeeshay dunida oo dhanoo taa waa la wadaogyahay anigu qayb caafimaadka baan ka shaqeeya barayfada way soo gaadhay markaa saameyntooda iyada oo dadkii aysan iibsan karayn oo aad arkaysid dawadii oo kale aysan iibsan karaynin oo ay aada ugu adag tahay taas waa saameynta dhaqaalaha waa la wadaogyahay dhibaatada uu leeyahayna xanuunkani waa xanuun dee dilaaya oo aan dawo lahayn marka talada aan soo jeedinaya waxaa weye dadku inay raacaan talooyinka caafimaadka bahda caafimaadku ay soo jeedinayso ee maalin walba soo baxaya ee wasaaraddu hogaaminayso ee bulshada dhakhaatiirta gobolka iyo dhakhaatiirta dunidaba ay isla socdaan marka bulshada gobolka sool waxaan aada ugu baraarujinaya bulshada gobolka sool waxaan aada ugu baraarujinayaa inay talada ay qaataan protectionka qaataan waxyaabaha afka layskaga xidho facemaska galoofiska waxyaabahaas oo dhan kala fogaanshiyaha bulshada inta badan gobolka sool dadku ma aaminsana xanuunkan baad moodaa markaad bulshada si fiican usii fiiriso waxyaabo badan oo waxay burinayaan ah axmed waxaa jira dhalinyaro fara badan oo iyagu macalimiin ahaa qaarkoodu iskuulla barayfooda haysteen kuwo ay haysteen goobo kombyuutarada iyo iskuulla ay iskood u abaabusheen bal ka warran dhallinyaradaasi iyo xaalkooda nooga warran bal bismillahi raxmaan raxiim wallaahi runtii dhallinyaradaasi aad bay xaaladoodu u adag tahay inkastoo ay ku xidhan tahay dee hadda markii horeba sidii dee ay dhaqaalahoodu kala ahaana ay ku xidhan tahay laakiin waxaa jira dhalinyaro markoodii horeba ku tiirsanaa iskuul fiiga yar ay carruurta ka qaadaan oo reerana leh guryo kale aana deganaa sida macalimiinta qur-aanka oo kale kuwa dugsiyada dhexe iyo kuwa dugsiyada sareba runtii ninka guri kiraa degan oo saaxiibul ciyaalka ah oo garanaysa ciyaalkiisa sugayaan guriga kirada laga sugayo shaqadii istaagtay oo weliba muddo aan garanayn xilligay furmaysa ay taagan tahay xaaladiisu aad iyo aad bay adag tahay waxaa kaloo iyana dee yaraaday magaranaysa dadkii caawinayay hadday ahayd humanitarianka oo kale iyo yanac caawimaada oo magaranaysa la sheegi karo aanay helin qofkii guriga kiradiisa u deganaha uu isagii ka doonayo ciyaalkii sugayaan xaaladii xanuunkii meel bandow la saaray oo xitaa oonay shaqooyinkii kaleysa saameeyeen oo wax walba waysa saameeyeen shaqadii murqumaalka xitaa way istaagtay haddii uu damgaranaysa kuuligiisa waxa u tuuran lahaa taa laftigeedu waxa weye saameyn bay ku keentay marka aad bay arrintaasi ugu adag tahay runtii cabdisamed waxaad ka mid tahay adigu ganacsada yaryar ee dhallinyarada bal ka waran dhallinyarada ganacsiyada haysatay aad sheegtay in dhaqaalihii haysteen iyo goobihii ay wax ka soo qaadan jireen uu saameyn ku yeeshay maadaama waxa ay ku shaqayn jireen ay tahay inay caddeeyaan wixii ay iibinayeen intay ka soo qaataan shirkadaha waaweyn ay wixii intay caddeeyaan oo markaa wixii hore intay dayn kusoo qaataan oo caddeeyaan hadhow ay u celiyaan lacagtii oo midka cusub ka soo qaataan maadaama ay arrinkaasu istaagay oo shirkadihii waaweynaa ay yidhaahdeen wixii aydin waxaad iibsataan mooyaane wax kala qaadan maysaan aad buu ganacsigaasi ganacsiyada yaryara aad bay ay u sixun yihiin oo ay laga yaabaa inay meesha ka baxaan haddii aan cudurkani una si degdeg aynugu dhaafin ilaahay si degdega haynugu dhaafiyo markaa saameyn weyn buu ku yeeshay waana laga baqayaa in ganacsiyada yaryar oo dhan ay meesha ka baxaan aadan baynu kusoo noqonana aadan waxaa jira talooyin baa lasoo saaray hadda waad ka dhawaajisay marka cabdisamad oo kale laga hadlayo dhallinyarada shaqaysata ama suuqyada hadda joogta maadaama dadku aysan guryaha ku jirin waxyaabaha ugu muhiimsan inuu qofkuna shaqaysto suuqana noloshiisana uu dhacsado ka caafimaad ahaan waxyaabaad ku talinaysaan maxay tahayna bismilah waxaa weye waa su-aal aad muhiim oo meesha ku jirta weeye
marka qofku uu rabo inuu shaqaysto oo ganacsigiisa uusii socdo oo uusan joogi karaynin gurigiisa waa inuu isticmaalaa waxyaabaha protectionka sida facemaska galofiska antiseptikiska waxyaabahaas waa inuu meesha dhigtaa oo ku nadiifistaa dadkana uu yidhaahdaa intaas macnaa intaa iga jooga oo uu samaystaa layn yar oo yidhahda halkaa ha soo dhaafin aan adeegiina halkaa idinku geynaya markaa sidaas ayuu kaga badbaadi karayaa insha allah ilahina waxaan uga rajaynaya inu ilahay ka badbaadiyo qof markaa inuu qaato mar walba talada caafimaadka ee lagu wacyigelinayo uunbuu kaga badbaadi karaa xanuunkan xanuunkani daawana ma leh tallaal ma leh waana xanuun dilaaya marka waxaan ku bogaadaynaynaa bulshada ganacsiga ka shaqaysta ama meel kastaba ha joogto inay qaataan waanada iyo wacyigelinta caafimaadka ka soo baxaysa waxyaabahaas odhan karta aadana waa looga baahan yahay guddidan ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban meel kasta ay joogaan aad waxaan ugula talinayaa qolada guddida covid nineteen inay bulshada inay bulshada ay wacyigelinta aysan mar keliya kala daalin ee ay wadaan continuous habeen iyo maalinba ay wadaan dadku maadaama aysan fadhiisanaynin oo aysan guryahooda ka soo baxayaan sida dunidoo kale ayan ula macaamili karaynin xanuunka waxaan kula talinayaa qolada guddida ah in ay wacyigelinta iyana labanlaabaan maadaama dadka aysan joogi karaynin waa inay labanlaabaan saddex laabaan oo ay badiyaan wacyigelinta waayo wacyigelinta unbaa lagaga bixi karaa xanuunkan oo lagu kantarooli karaa axmed baynu ku soo laabanayna axmed waxaa jira dhallinyaro badan oo iyagu dee noloshoodu ay ku tiirsanayd caawinta bulshadooda uga timaada oo waxbarasho dhigan jiray oo iyaga si gaara isu maamuli jiray bal kuwaasoo kale ka waran maadaama adigu aad ka mid tahay macalimiinta waxaa jira dhallinyaro badan oo iyagu iskooda isu maamuli jiray oo magaalada joogay waxna dhigan jiray oo biilna dibadda ka qaadan jiray markaa noloshooda iyo waxbarashadooda intaa ku maarayn jiray markii dee dunidii oo dhan saameyntani ku dhacday oo dadkii magaranaysaa xitaa biilashii dibadooda ay iska yaraadeen waxay ku qasabtay kuwa badan runtii oo aan garanayo inay dee magaaladiiba ka baxaan oo ay miyiisaga baxaan waxbarashadiina joogsatay shaqo kalena aanay jirin marka saameyn ballaadhan ayuu ku keenay oo ah qofkii inuu magaranaysaa dee jaah wareero oo magaranaysaa ujeedkii iyo himiladii uu markii hore u socday oo dhamme ay weecdaan ayay keentay marka way jiraan dad badan oo dhallinyaro oo ama iyagu jaamacadaha ku jiray qaar baa jiray shaqaysana jiray oo macalimiin ahaa jaamacadana dhigan jiray kuwaasina waxay ka mid ahayn kuwii ay saameynta xoogan ku yeelatay oo runtii waxba iska taageen oo markaa ku khasbanaaday inay iskaga baxaanba magaalada qaarna meelahoodaas iskaga nool oo weli rajo qaba hadda waxaynu ku laabanaynaa cabdisamed hiirad cabdisamed maadaamaad aqoon fiican u leedahay ganacsiga oo aad ganacsigana ku dhex jirto waxyaabahaas odhan karaysa waa muhiim dhallinyarada ganacsiyada ku jirta ee haatan ee saameynta covid sagaal iyo toban uu ku yeelanayo aas odhan karta waa lagu badbaadin karaa ama tallaabooyinkaasa ugu muhiimsan meel kastoo ay joogaan aad soo jeedin lahayd maxaa ka mid a bismi illaahi raxmaan raxiim waa su-aal wanaagsan ganacsigu maadaama uu isku wada xidhan yahay oo cudurkan covid nteenna uu wada saameeyey ganacsi dhammaantiis dadkii xoogsatada ahaa uu saameeyey macalimiintii uu saameeyey ganacsigii yaryaraa uu saameeyey kii weynaa laftiisa uu saameeyey iyaga laftooda waxay ka walwalayaan meelihii ay wax ka soo qaadan jireen wadamada waayo soomaaliya soomaaliya waxay ku nooshahay imports bay ku nooshahay oo waxa wadanka inoo yimaada o dhan dabadda laga keenaa iyaga laftooda waa walwalayaan waxay ku leeyihiin kaydku kaydku hadduu cudurkan sii socdo kaydka waa yaraanaya oo hadda waxaa aad waxaa la qaataa oo ay dadka dalka keenaan kaydkii kaydkii hore u yaalay inta badan marka laga laftooda waa walwalayaan waxaan dee ku marka waxaan waanada aan soo jeedinaya waxay tahay oo ummadda soomaaliyeed oo dhan aan u soo jeedinayo horta inaynu waddankeena bal wax soo saar wax soo saar inaynu inagu bal aynu aynu samayno oo xagga beerashada iyo xoolaheenni iyo aynu ku noqonno oo aynu si aynu uga badbaadino waxyaalaha dee dibadda inooga imaanaya oo haddii dee cudurkanu sii socdo dee adduunku waa kala go'aya waa kala go'aya nin walba wixiisa nin waliba wixiisa isaga ayaa isku isku kaafinaya marka waxaan aada ugu talinayaa in dadku ay wax soo saar yeeshaano bal dhulka dhulka ay u jeestaano xoolaha ay u jeestaano oo laysku dayo in laga maarmo oo in laga maarmo waxyaalaha dabadda laga keenayo oo warshado yaryar iyo wax la samaysto oo dadku ay dadku ay guruubyo samaystaan oo ay isku tagtagaan oo inta dhallinyarada oo oo ay wax intay isku dardaraan wax uun ay sameeyaan ay kaga maarmi karaan waxyaalaha dabadda uga imaanaya taas ayaan anigu aada u boorinay waxyaabaa looga baahan yahay dhallinyarada laftigooda oo xanuunka covid sagaal iyo toban saameeyey maxay tahayna barnaamijkan wacyigelinta iyo la dagaalankiisaba in badan bay dadku aada u maqlayaan waxyaabahaan kula talinaya dhallinyarada waxaa weeye inay iyagu qayb ka noqdaan la dagaalanka cudurkan iyaga oo raacaya tallaabooyinka dhakhaatiirta iyo qolada caafimaadku ay soo jeedinayso inay qayb muhiim ah ka noqdaan oo iyagu isxilqaamaan waxaa layidhi ceelna uma qodna cidna uma maqna waxaynu ognahay dowlad weyn oo xoogan oo wax maamuli karta inaynaan lahayn dadku markaa dhallinyaradu waa in iyagu nafahooda ay u cabsoodaan oo ay arkaan xanuunkan inuu yahay xanuun jira oo dilaa ah waa in ay dareemaan waa waanada anigu aan usoo gudbinayo dhallinyarada in ay qaataan waanooyinka iyo tallaabooyinka la soo jeedinayo ee qolyaha caafimaadka ee dunidu iyo kuwa dalka gaar ahaanba ay soo jeedinayaan in ay qayb ka noqdaan iyagu oo isxilqaamaan waxaa jira dadku dhallinyaradu iminka inta badan waa dad waxbaratay ama waxbaranaysaba oo dareemi karta xanuunkan sidaa awgeed iyagoo aqoontooda yar ama tooda weynba kaashanaya waa in ay sameeyaan oo la socdaan tallaabooyinka mar walba soo baxaya ee ku saabsan wacyigelinta xanuunkan dilaaga ah waxaynu ku jirnaa barnaamijkeeni madasha oo idinka imanaya magaalada laascanuda xarunta gobolka sool waxaynu ku eeganay saameynta dhallinyarada uu ku yeeshay cudurka covid sagaal iyo toban aadan waxaa jira an aqoon-yahano badan oo dhanka caafimaadka bartay weliba dhallinyaro badan kuwaasi waxyaabaha iyagana looga baahan yahay maxaa ka mid ah kuwaas xanuun ku saameeyey marka laga yimaado maadaama iyagu aqoon fiican ay u leeyihiin dhanka caafimaadka oo kale waxaa weeyaan dadkan dhallinyarada ah ee aqoonta caafimaadka bartay waa inay u hagarbaxaan dalkooda iyo dadkooda oo ay wacyigelintaas maadaama uusan xanuunkani lahayn dawo iyo tallaal midnaba dadka wax soo bartay waa inay guryaha iyagu intay ka soo baxaan boodhar qaataan sameecado waaweyn soo qaataan ay wacyigelinta qayb ka noqdaan kuwa uu xanuunku saameeyey iyaga laftigoodu waxay qaateen oo arkeen waayo aragnimo waxayna arkeen xanuunkan dhibaatooyinka uu leeyahay iyagu kuwa ka bogsooday xanuunka meel kastaba ha joogaan waa inay usoo bandhigaan bulshada dunida iyo meel kastaba ha joogtay oo ay yidhahdaan xanuunkan noocaasi noocaas saas buu leeyahay waxyaabihii ay ka barteen xanuunka laftigiisa waa ina iyaguna markaa ay kusoo daraan wacyigelinta taas magan odhan lahaa wacyigelin bal ka waran dhallinyarada waxyaabaha aad sodhan karto waa muhiim gaar ah oo ah in xilligan adag sida looga baxo bulshadana ay qayb weyn ay ka noqdaan maxay tahayna
waxaan kula talin lahaa runtii inay sameeyaan hal abuur haddii ganacsi oo kale ay u suurtoobayso beeraha oo kale in deegaankii oo kale la beero adigu si uu qofkii dee u noolaado waa in uu helaa magaranaysaa dowladda oo kale iyagu laftooda waa inay u sameeyaan barnaamij ay ku caawinayaan oo dhalinyarada ee shaqadu ka istaagta degta macalimiinta iyo kuwa ganacsada yaryar iyo kuwa kale ee muruqmaalka ah intaba waa inay u sameeyaan brogaraamo ay ku caawinayaan iyaguna shaqo ku helay ku abuuri karaan cabdisamad waxyaabahaas odhan karto waa muhiim in dhallinyaradaasi lagu garab istaago xilligan adag oo kale si ganacsigoodii iyo shaqooyinkay guud ahaan bahayeen iyo talooyinkaad soo jeedinaysaan maxay tahay bismillaahi raxmaan raxiim talada ugu horreysa aan soo jeedinaya waxaa weeye xilliga adag xilliga adag waxaa fiican la iscaawiyo oo weliba ganacsatada waaweyn ayaan aada ugu boorinayaa inay xilligan dadka u naxaan de wakhtigii hore ee xilligu fiicnaa waxbaa laga iibsan jiray waxbaa laga qaadan jiray marka xilliga marka uu hadda adkaaday ma aha inay yidhaahdaan kaash umaan rabnaa oo wixii kaash nagaga iibsada waxaa weeye inay caawiyaan oo ay wax ka sugaan oo ay deynta siiyaan ganacsatada yaryar ay deynta siiyaan oo meheradaha laftooda dadkii bilaa shaqada noqday ganacsata waaweyn keliya maaha annaga lafteyda meheradahaanu haysanno dee waa inaanu ganacsatadu waa inay dadka bilaashaqada noqday ay wax sii siiyaan oo labada bilood ama saddexda bilood ee xaaladdu adag tahay ay wax sii amaahayaan waayo markii ay shaqaysan jireen ay lacagta heli jireenba dee wax way sii siin jireen lacagtana way ka qaadan jireen dhegaystayaal waxaa intaas inugu eeg barnaamijkeeni madasha oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool barnaamijka waxaa nagala qayb qaadanaya axmed cabdilaahi cali oo ka mid a barayaasha gobolka sool aadan cabdilaahi xaji maxamed oo isaguna ka mid a bahda caafimaadka gobolka sool cabdisamed axmed hiirad oo isaguna ka mid a dhallinyarada ganacsiyada ku haysta magaalada laascanood intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid lamaday dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
mahadsanid maxamed kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo ingiriiska ayaan ku hormari doonaa kooxda leeds united ayaa muddo lix iyo toban sano ah kadib kusoo laabatay ciyaaraha heerka koowaad ee premier leaga kadib markii ay kooxda kusoo xigtay ciyaaraha heerka labaad ee westbrom ay guuldarro kala kulantay kooxda hersfield hersfield ayaa ku dubatay westbrom laba gool iyo gool guuldarada soo gaarta westbrom ayaa uga dhigan in leydis labada kulan ee kaga harsan ciyaaraha heerka labaad oo ay hadda hogaaminayso in aanay haddii ay guuldaraysato aysan soo gaari karin kooxda westbrom taageerayaasha ciyaartooyda iyo maamulka kooxda leydis ayaa u dabaaldegay xalay iyo maantaba soo laabashada kooxda ay ku soo laabatay ciyaaraha heerka kuwaad waxaana ugu dambeysay inay ka ciyaarto horyaalka premier leaga sanadkii labada kun iyo afartii wixii markaas ka dambeeyey waxay u dhexaysay heerka labaad iyo weliba ciyaaraha heerka saddexaad weli wararka ingiriiska ayaan ku jirnaaye ciyaar ka tirsan wareega afardhamaadka koobka efa kaabka ayaa caawa dhex mari doonta kooxaha arsenal iyo manchester city labadan koox ayaa kooxda badisa finalka u gudbi doonta waxaana ay sugi doontaa middood kooxaha chelsea iyo manchester united oo axadda iyana ciyaari doona natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda hadduu alla idmo dhinaca seriya-ada talyaaniga saddex ciyaarood ayaa dhici doona caawa hellas verona iyo atlanta ayaa fooda isdari doona ac milan caawa ayay martigelin doontaa bolonia milan toddobada kulan ee lasoo dhaafay lagama badanin waxaana weliba ay badisay af shan jeer calary waxa ay martigelin doontaa sasuolo hogaamiyaasha horyaalka ee yuventus ayaa la ballansan kooxda lazio waxaana ay ciyaari doonaan isniinta laakiin axadda ayaa kooxda roma waxay la dheeli doontaa inter milan oo hadda ku jirta kaalinta labaad napolina waxay la dheeli doontaa udines habeenka axadda dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatana dhegaystayaal aan idiin soo qabto mid ka mid ah kaalmaha heesaha
heestaasi ay ku luuqaynaysay fanaanada farxiya fiska ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo oo ay idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca iskudubaridka waxaa inoo joogay maxamed ah cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo